bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sancaw idin heesanayaa ugu waaweyn federaalka soomaaliya oo sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka jubbada hoose lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maarayaasha garoobada diyaaradaha dalka oo maanta ka firan magaalada caasimadda ee muqdisho golaha wasiirada maamulka jubbaland oo maanta ka shiraya qaabka mashaariicda kala duwan ee maamulkaas loo gaarsiin lahaa gobolka gado ee koonfurta soomaaliya shacabka muqdisho oo ka aragtay dhiibadii oo ka aragtay dhiibtay xilqaadistii lagu sameeyey wasiirkii maaliyadda iyo sidoo kale shaqa joojintii uu dhowaan ku sameeyey xubno ka tirsan wasaaraddaasi aba guud ee ururka jaalidaha soomaaliyeed ee dalka jarmalka oo magaalada waa magaalo ka tirsan dalkaas kulan wadashaa ku yeeshay wararka dibadda waxaa ugu waaweyn dowladda muhaajiriin fara badan oo ku degtay badda militariyanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhduna ku beegan tahay sagaalka bisha toddobaad laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeenay radio dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka jubbada hoose lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa mareykanka ayaa howlgal qorsheysan waxay saacadihii lasoo dhaafay maanta ay ka furiyeen deegaanka lagu magacaabo wilmarow oo afartan kilomitr u jira degmada afmadoobe gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland war-saxaafied kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan maanta oo xadda ah laga fuliyey meel afartan kilomitr u jirta degmada afmadow islamarkaana howlgalkaasi uu isugu jiray duqeyn dhanka cirka iyo sidoo kale dagaal toosa u dhex maray ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandoska danab ee xoogga dalka kuwa daraawishta maamulka jubbaland iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab wasaaradda warfaafinta qoraalka ay baahaysa ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab lagu dilo howlgalkaas islamarkaana sidoo kale la beegsaday goob ay ku sugnaan shabaabku waa sida lagu sheegay qorar kasoo baxay dowladda sidoo kale dowladda ayaa intaas kusii dartay in ku dhawaada afartameeyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay direen iyagoo hadalka u dhigay sidaas iyagoona sidoo kale sheegay in howlgalka sidoo kale ay barbar socdeen duqeymo ay furiyeen diyaaradaha taliska africom ee mareykanka ay leeyihiin si kastaba al-shabaab ayaa waxaay dowladda waa dhinacyada dowladda federaalka iyo al-shabaab ay dhowr jeer dagaallo xoogan ay ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka waa gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale gobolada dhanka shabeellooyinka iyadoona inta badan ay shabaabka sidoo kale ay xusuusman tahay inay weerar ay ku qaadaan deegaano ay kaga sugan yihiin ciidamada xooga dalka shirka maarayaasha garoomada diyaaradaha ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho wareega faadimo cabduqaadir ayaa warkaa faahfaahineysa
muqdisho waxaa lagu qabtay kulanka maareeyaasha garoomada diyaaradaha soomaaliya iyo tobabarka amniga garoomada diyaaradaha madashan sidoo kale goobjoog waxaa ahaa maareeyaasha garoomada soomaaliyeed ee gobolada dalka ku-xigeenadooda iyadoona gogashan uu dhigay maray ku-xigeen kaayadda duulista reydka soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada mas-uuliyiintii ka kala socotay labada dhinac isbarasho iyo isxog waraysi ay sameeyeen kadib kulanka waxaa daafuray wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada cabdikariin cabdow xaydar waxa uu sidoo kale ka mid yahay mudanayaasha baarlamanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya dhammaantiin agaasimayaasha saa uog tihiin muqdisho iyo koonfur galbeed iyo mayna kala dhahaya puntland agaasimayaasha soomaaliyeed aad tihiin soo wada dhawaada insha allah aan wada faa-iideysano aan wax kala barano aniga wasiirku xoogaa baarlamaanka shala waa ogeydan oo xoogaa howlaha iska kackacsanaa marka arrimo siyaasadeedan geli rabnaa marka haddii aan xoogaa idiin goyno noo cududaara hawsha waa nalaku matalaa laakiin waan ila joognaa waan idiin imaanaynaa waan idinla xiraynaa shirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkiina si guud ayuu nagu furay
cabdiweli ibraahim garyare waa maareeyay ku-xigeenka hay-adda duulista reydka soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada dhankiisa waxa uu sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulankan iyo sababta ka dambeysay inuu gogashan dhigo sidaad la socoteen ujeedada kulankani ee aan ka lahayn wuxuu ahaa mid aan soo bilownay markii ugu horreysay aan aan xafiiska iyo mid aan ku baaqay inaan qaban doono ujeedkiisuna ahaa inaan abuurno isku xir iyo xiriir wada shaqayn oo dhex mara madaxda maareeyayaasha ee rabuurada dalka soomaaliya annaguo ujeedkeenu uu yahay inaan kasoo dhalaalno oo aan shaqada naloo igmaday daadejino oo aan u fududeyno madaxda maarayaasha ee reeboorada dalka soomaaliyeed sidii ay wada shaqayn dhul ula yeelan lahaayeen hay-adda duulista iyo wasaaradda duulista hawada soomaaliyeed labadaba waanan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay shaqadii koowaad aan qabanay inay noqoto wada tashi sababtoo ah howl ma bilaabi kartid adigoo aanan wareysan dadkii xogogaalka u ahaa ama ehelka u ahaa shaqadaasi maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa sheegay howsha qaranka ay u hayaan inay tahay mid adag weliba taxadar badan u baahan waxa uu xusay muhiimaddu inay tahay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa marka workshopkan wuxuu muhiim u yahay soomaalida gudbi doonta oo caalamka gudbay ka mid noqon doonta diiwaan geli kasta geli karta diyuurad maaragtay laysan bixin karta garoomada dalkoo dhan oo idinku madeshaan garoon haysta shahaadada garoomada ku shaqeeyaan oo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay bixiso oo sharcigan waajib ka dhigayo garoon haystaa kuma jiro waxaan rabnaa inay maanta gogol xaar u noqoto in garoomadaas shahaadadaas ay helaan lalana xisaabtamo waxa shuruucda caalamiga ay ku waajibinayaan na ka soo bixi kara waxaan kaloo rabnaa fursaddan in uga faa'iidaysano teamka aviation security oo national civil aviation security program sharciga la yihahda amestray oo implementationkiisa ama fulintiisa u gudbaya in fursaddan ay u isticmaalaan in wixii soomaaliya loo develop gareeyey sharcigaas ay idila wadaagaan idila qaybsadaan fikradiina aad ku darsataan insha allahu tacaala idinkuna aada garoomadiina ku dabaqdaan bashiir macalin cali agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isna dhankiisa goobta ayuu ka hadlay waxaan rabnaa maarayaasha eerabooradu isku xiran oo isku duuban kuna xiran maaraayihii guud ee eeraboorada maamulaya ku xiran oo hal qof isku ah oo aqoonta iyo cilmiga iyo talada kala qaato wax walba kala qaato waxaan rabnaa maarayaasha eeraboorada sidaan oo kale ayagan inay abaabulaan is-aqoon wadaarsi workshoobe inay sameeyaan dhexdooda ay samaystaan yacnii qof walba meesha uu joogo markuu ka shaqaynayo wax ka jira saxda ah waa ogyahay midka kale walaalkiisa caawi karo midka eeraboorkan jooga xamar kan baydhabo joogo ayaa wuxuu ka caawin karaa waxyaabaha qaar kan jooga garawana kan jooga maxaa la yidhaahdaa xamar ayaa caawin karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa tilmaamay wakhtigan inay habboon tahay in la kala saaro aragtida siyaasadeed ee laysku khilaafsan yahay iyo howsha qaranka loo hayo siminaarka inoo furmaya maanta inaynu aada uga faa'iidaysano in muxuu ahaayey aynu baranno shuruucda laynooga baahanya inaynu baranno in muxuu ahaa aynu eerboorradeena si habsami leh aynu oga shaqayno waxaan rajaynaya insha allahu tacala waqti aan fogeen inay eerboorradu inoo noqon doonaan eerboorro caalamiya in muxuu ahaaye ranweyada la hagaajin doono oo ranweyo qurux badan la dhisi doono waxaasoo dhan dowladdu waa qorsheynaysaa waana ku maqan tahay laakiin waxaa idinka rabaa idinkana dulqaad iyo sabir ayaa laidinka rabaa waana mahadsantiin faadumo cabduqaadir raadi ay tvga dalsan
aada ayuu mahadsantaha wareegayga faadumo cabduqaadir xasan ayay ahayd warbixintaas nala socodsiinaysay markana maamulka jubbaland ayaa waxay ka shireen sidii mashaariicda loo gaarsiin lahaa deegaanada gobolka gadooda koonfurta soomaaliya golaha wasiirada reer goboleedka jubbalandna uu shir gudoominayay kulankooda madaxweynaha maamulkaas axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta ku yeeshay magaalada kismaayo kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan ugu horeyn waxaa looga hadlay kulanka howlgalada ka socda deegaanada jubbaland ee ka dhanka al-shabaab golaha ayaa sidoo kale bogaadiyay howlgalada ay wadaan ciidamada kala duwan ee jubbaland iyo kuwii xooga dalka ciidamada sidoo kale waxaa howlgalkooda lagu bogaadiyey la wareegidooda maanta degmada xagga reer gobolka jubbada hoose iyadoo halkaas ay ku dagaalameen ciidamada xooga iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale inta uu socday shirka golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay sidii mashaariicda kala duwan ee maamulka jubbaland loo gaarsiin lahaa gobolka kadoo isla markaana bulshada deegaanadaas ay heli lahaayeen adeegyada kala duwan iyo sidoo kale shaqada laamaha amniga ay bulshada u hayaan sidoo kale kulanka ama shirka golaha wasiirada ee maamulka jubbaland ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta mashaariicda maamulkaas ee haatan socda iyo sidii qiimeyn buuxda loogu sameyn lahaa islamarkaana loo hubin lahaa goobaha la gaarsiinayo iyo sidoo kale arrimaha kale muhiimka u ah maamulkaas jubbaland shacabka muqdisho ayaa ka aragtay dhiibta xilqaadistii lagu sameeyey wasiirkii maaliyadda ay dhowaan shaqajoojinta ku sameeyey xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda kadibna dib uu celiyay shaqadooda isagoona ugu dambeyn xalay xilka laga qaaday juulo ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka maaliyadda xilka laga qaaday asagoo ku adkaystay oo kaya aaleed warqadda ka laaba la dhahay markoo ka laabtay haddana xilka waa laga qaaday dhibaato maano ninkan xilka laga qaaday ee laga eriyey waxaa waye hadduu go'aankiisa hore ku adkaysan lahaa laba u sooyan leed wuxuu noqon lahaa nin go'aan leh sharafna wuu ka qaadi lahaa
wasiirkii maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa xilkii laga qaaday waxaana lagu beddelay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada biixi iimaan cige wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay xilka laga qaaday wasiirkii maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa dhowaan shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo xisaabiyaha guud ee qaranka inkastoo markii dambe uu ka laabtay ugu dambeyn xalay ayaa xilkii laga qaaday waa uuna ka hadlay wasiirka isagoo soo dhoweeyey xilka qaadistiisa haddaba maxaa isku soo beegay xilka qaadista wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo isqabqabsigii u dhexeeyey dhinacyada hadda ninkan xilka laga qaaday ee laga eriyey waxaa waye hadduu go'aankiisa hore ku adkaysan lahaa laba u sooyan leed wuxuu noqon lahaa nin go'aan leh sharafna wuu ka qaadi lahaa laakiin qol uu ceeriyey waxaa la yidhi waa nin la heshiisiinayaa waa laisuu keenay dantii lahaa markii laga gaaray haddana waa la ceeriyey hadda marka meeshii wuxuu ka faa'iiday laba qodob oo ah inuusan ahayn qof go'aan leh labo sumcaddiisii sharaftiisina hoos u dhacday aniga hadda uma gafeeyo wasiirka laakiin waxaan leeyahay hadda dhacdadan ku dhacday wasiirka waxay cashir u noqon doontaa soomaaliya oo lagu qiyaasay shan iyo labaatan milyan ilaa soddon ilaa soddon milyan inay cashir ka bartaan dhacdadan haddana waxaan hubaa inay mar kale soo noqon doonto qof kastoo wasiira ama xildhibaana ama jagahaya ilaahu muu noqdo jagada ugu hoosayse haddaad go'aan gaadhid go'aankaas ku adkayso fayda hadduu ku adkaysta lahay asoo ku adkaysta haddii xilka laga qaadi lahay oo kaya aaleed warqadda ka laaba la dhahay markoo ka laabtay haddana xilka waa laga qaaday dhibaato maano marka hore waxaa waxaa sharaf u aaleeday wasiirka maaliyaddaa xilka laga qaaday asoo ku adkaystay shaqadiisa asoo ku adkaystay warqadda oo oo xilka qaadista asoo ku adkaystay aa laga qaaday beelay aaleed moog tahay hadda kalaabaa la dhaha waa lagu cafiyaa markoo kalaabta xilkaa laga qaaday maxuu faa'iida markii sharaf daro waay be suuqna waxaa ugu jirto iska dawareegaa suuqa ugu jirto maano wasiirka in laga qaado xilka laga qaado waa caadi waay maxaa yeelay asagaa taabtay greenland oo taabtay hadduu greenland oo taabtayna waxa waaye waa la dareemi karaa waana mid la filaayo waaye oo maxaa lahaa ishag wasiiradu waa in ay ku shaqeeyaan maxaa lahaa isheeg nidaamka oo ra-iisul wasaare xamse inay ku shaqeeyaan waay jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay waryayga jule dalada guud ee ururada jaaliyadda soomaaliyeed dalka jarmalka ayaa magaalo ka tirsan dalkaas ku qabsay kulan wada shaawariyaha dalka jarmalka ee dalsan ayaa warkaan soo diray
jaaliyadaha soomaalida culimaaudiin aqoon-yahano ganacsato iyo weliba dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool gudaha waddanka jarmalka waxaana kulankani u ahaa mid isxog waraysi ah waxaana mas-uuliyiintii halkaa ka hadla ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan kulankan iyagoona codsaday in la badiyo kulamadan ay isku xog waraysanayaan madaxda ururada jaaliyadaha soomaalida maadaama ay howl muhiima u hayaan bulshada ugu horeen waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha dallada guud ururada jaaliyadaha soomaaliyeed ee dalka jarmalka injineer xasan buraale isagoona faahfaahiyey ujeedka kulankan
guulo badanaan gaarnay annagoo dalkan jarmalka dowladdiisa si fiican hadda ula falgalnay ula shaqaynayno iyagana ay nooga baahan yihiin community isku duuban dalkeennana aan uga baahan nahay garab istaag hadday noqon lahayd dhinaca dhibaatooyinka familada haysto hadday noqon lahayd sharciyada annagana aan garab weyna u nahay dhibaatooyinka dhallinyarada inta baadan ay ku dhacdayna aan xal ka keeni doono hadduu lahaydno qodobada ugu weyn oo annaga inaan ka dagaalanno aan rabno waxaa ka mid ah caruurta halkan ku dhalatay waxbarashadooda oo xaqiraad la saarayo caruurta ama dhallinyarada waddanka ka imaanayso soo tahriibayo halkan jaanis inay ka helaan si ay wax ugu bartaan tahriibkana ay mataqaana meesha ugu baxaan si ay mustaqbal kaa ka fiican ay u helaan sababtoo ah waxaan halkan aan kula kulannay dad master degree ah oo soo tahriibay haddana nolosha meesha ugu hooseysa ka bilaaba iyagoo macnaha waxay soo bartay amba ay noqonayso wax god qashinka lagu shubo marka waxaan ka hortegi doonaa hadduu ilaahay imo dhibaatooyinkaas iyo wax ka badan dhammaanna waa ugu mahadcelinaya marka- mar kale jaaliyadaha kasoo qaybgalay culimaawidiinka aqoon-yahanada iyo inta bulshada indhaha u ah waan soo waan wadi doonaa kulankeena kalena wuxuu noqon doonaa sanadka cusub hadduu ilaahay idmo bilowga sanadka cusub kulan aad u weyn uu noqon doonaa hadduu ilaahay idmo balaankiisana hadeertaana ku jirnaa mar kalena waa mahadsantihiin asalaamu calaykum dalada guud ee dalkan jarmalka haddaa ogtihiin iyo haddii kaleba dhaqaalahooda siyaasadooda wax walbaba interest group u samaysan yihiin xisbiyada laftarkooda ayaa waxay kala taageeraan siyaasado mucayan ah waxbaa ka dambeeya loobiyaa ka dambeeya sidaas la mid ah communitiyada waaweyn oo la maqlo way organise garaysan yihiin dadkana soomaalida marka haddaanan is organise garaynin oonan ismaqlin oonan is ururinin xuquuqdeenna waxay noqon doontaa zero meesha aan ku noolnahay waxba kama heli doono si fiican uguma noolaan doonaan caruurteenna ugu yaraan annaga dad waaweyn oo hadda imaadaan nahay caruurteenna kaa walaalahay annaga waa inaan u- u fikirnaa wax aan maanta samaynayno dadaalka aan maanta samaynayno ma ahan dadaal annaga aan faa'iide ka raadinaynay waa dadaal aan caruurteenna ka raadinayno tusaale ba sidaa idiin sheegayaa magaaladan kaasoo oo aad maanta martida u tihiin ayaan rabaa inaan tusaale basid idinkaga sheego Ee, waxaa u malaynayaa markii la fiiriyo communitiyada ku nool waxaan ku jirnaa booska afaraad bise shanaad
ilaahi subxaana watacaala maxaad iska leh dhammaan mahadin rabba iska leh uma waxaan mahad celinayaa walaalaha marti sharafta maanta waqti badan halkaan ku soo qaatay kasoo tegey dullaha looga yimid gaar ahaan guddigeeda gudoomiyaha gudoomiya-xigeenka iyo guddiga oo isku duuba dhammaanteed walaalaha sharafta baa inkana waqtigooda soo bixiyey mar haddii dalkooda isku yimaado dadka waxaa muhiim ah hawsha aad qabanayso inay ilaah subxaana watacaala u diiso waxaana waxaan rabaa inaan ka hadlo dhallinyarada dhallinyaradana waxaan u kala qaadayaa saddex qaybood qayb shaqaysata qayb ee waxbarata iyo qayb luuser ah ama aan waxba aan ahayn qaybta shaqaysata waa qayb horumar gaartay waa qayb waxbaratay oo aan ku kulanno mar kastaba meelaha qaarkood aan ku kulanno markaan arko aan aad ugu farxo qaybta shaqaysato way xamaashaan laakiin xamaaliga maxaa ka dambeeya isnatin haddaa waddankan aadan ku lahayn ausbildun ama aadan ku lahayn ifaaqun aadan haysanin sifikaad waxaa ka tahay xamaali waxaad ku fikirtaa mar kastaba inaad reentadaada aad qaadato lacag fiican laakiin xamaali marka aad tahay laba kun aad qaadataa labada kun markaad aragto waa wax fiican laakiin hadhowta maxaa reentaa aad haysataa wax aad reentaa ee haysato ma leh. mar kastaba annagu waxaan ka hadalnaa lacagaan qaataa waan shaqaystaa waxba ma kuu tarayso maadaama halkan caruur kuu joogto oo aadan halkaana ka tegayn waxaa fiican inaa ausbildun aad samaysatid aadaan ugu faraxsanahay كل مجالنا مره بين اسمعنا لكن الحمد لله وسجلني على كتاب حق سياسته وبدميع ولا كتاب على كاس ولا سي الله وحيس قانا سجل كل اللي هاي وين وجرب ضد جمل شاي سمال وين ومرتين ما شاء الله وين سبحان الله قدر وبعد قيم هواية مرك ان شاء الله انا امضي كلنا بالفضل هنا نقول اسلام كام لك حصل في خمس سنين الا خمس سنين Ee, muhiimadda marka ugu horeysa markaan ilmo dhahno ilmaha wuxuu ku jiraa yani meel uu ku jiraa yani meel ha- habda habsaar mala meel daboolan meesha uu ku dhex jiro oon sida ukunta oo kaleeto waa yani ukunta yarowga dhexda iyo cadaanka ku jirto waxaa ilaalisa qolofta kore qoloftaasi kore caynuga ilaalinaysa ee anagana aan rabno inaan ilaalino waa hooyadiisa iyo aabihiisa haddii aan rabno inaan caynugeena ilmahaana aan caawino aan inkashidsiin aan ku samayno aan rabno musaacadaha ku samayno waxaan ka caawinaynaa familkooda hooyadii aabaa warbixintaas waxaa u dambeysay waryahayga ah dalka jarmalka uu kasoo diray guud ahaan warkii habeen dalsan waana kinta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la xil yaabaha talal xil